Welcome to Inclusion Matters, a podcast about children's development from the Center for Inclusive Childcare.
Hi, waxaan u shaqeeyaa Center for Inclusive Childcare oo loo yaqaano CICC saa ogtihiin agencygan wuxuu la shaqeeyaa childcare providers hadday noqoto family childcare hadday noqoto childcare center waxaa maanta ila joogto maryan xasan maryan xasan oo aad taqaanaan oo communityga aada ugu dheer maryan xasan buug badan way noo qortay literacy expert weeye xagga akhriska iyo qoritaanka maryan kusoo dhowow noona sheeg maanta barnaamijkeenna wuxuu yahay
bureeqo marka hore waxaan kuu mahad celinayaa in badan aad iyo aad baad u mahadsan tahay markaan wada hadallo oon isla fadhiisano oon ka hadalno cilmi iyo aan la wadaagno aqoon dadka ilmaha daryeela oo macalinka ama waaridka ama providerka ah aqoontay lahayeen oon aqoon ku siyaadinayno oon fursado badan samaynayno hadalkeena ay kasoo dhexbaxaysa aqoon anfacda waa wax aad iyo aadaan u jeclahay marka waad mahadsan tahay inaan hadalka noo furtay waxaan kaloon kaaga mahad celinayaa inta sano iyo inta aad aad la shaqeynaysay fiilkan early childhood educationka communitygeena ay tahay to hadda ilmaha meelaha lagu daryeelo ay badan yihiin ay tahay fiil hor leh oon galnay laakiin hadda in muddo ah lagu jiro inaad kaalin weyn ka geystid waan kaaga mahad celinayaa mawduuceena maanta waxaan ka hadlaynaa bodkasta hore baan kaga hadalay muhiimadda akhriska ay leedahay waxaynu soo sheegnay sideedaba guud ahaan inay tahay akhrisku wax ilmaha kala sooca waxaynu ognahay ilmaha wax loo akhriyo inay noqdaan ilmo maskaxdooda ay iyo caqligooda uu aada u koro waxaynu kasoo hadalnay in uun ognahay akhriska inuu akhriska iyo sheekada ilmaha loo sheekeeyo akhriska iyo sheekada ilmaha loo sheekeeyo waxaan kaloon kasoo hadalnay inay tahay mid luqadda ilmaha dhista oo ilmaha loo akhriya wax loona sheekeeyo uu yahay mid vocabulary badan leh mid ummadda la wadaagi karo hadal dhisan oo ah ilmo si wanaagsan luqadda u garanay luqadda afka hooyo iyo luqadda ingiriisigaba haddii si joogta wax loogu akhriyo waxay noqdaan dad luqadoodu dhisan tahay waxaynu kaloo niri akhriska faa'iidadiisa waa inuu isu soo dhaweeyo qofka ilmaha daryeelaha u ah waaridka macalinka iyo ilmaha wuxuu dhex dhigaa xiriir wanaagsan waayo waqti joogta ay wada helaan fadhigay wada fadhiyaan ilmaha dhabta lagu qabanayo lays eegayo sheeko wanaagsan la sheergaraynayo xiriirkay dhisaysaa waxay siinaysaa akhriska sidoo kale ilmuhu waxay baraysaa inay fadhin karaan oo wax dhegeysan karaan taasna waxbarashada muhiim bay u tahay waxay siinaysaa inay yihiin ilmo hadal bartay oo su-aalo weydiin karaa oo sheekada ka mid noqon kara sheekada wadaageeda marka intaa kadib muhiimadda akhriska marka aan halkaa ku joojino sideebaa marka ilmaha aan ugu akrinaa wax sidee baan ilmaha sheekooyin ula wadaagnaa waxaan odhan karnaa taas xadba ma laha ilmaha waxaad wuxuu akrin kartaa ama sheeko u sheegi kartaa mar walba meel walba maxaan ka wadaa hadduu noqdo dhaqan aad aad leedahay oo ilmaha jadwalkaada ku jirta wuxuu noqonayaa wax ilmaha iyo adiguba aa barataan wax joogta ah inay noqoto marka sideebaa marka maxay yihiin strategiska ama qaababka ilmaha aan aan wax uga akrinayno midda ugu horeysa oo aadka muhiimka waa waxay tahay inuu jiro wax jadwal oo kale ah ama wakti joogto ah oo oo wax loo akhriyo ilmaha maalinta inay ku jirto hal mara keliya maaha laakiin waxay noqon kartaa markaad naabka siinaysid waxay noqon kartaa markay quraacdaan kadib waxay noqon kartaa markay bannaanka kusoo daaleen oo actifeka ahaayeen markay soo galaan waxay noqon kartaa hadday jiraan waxyaabo muhiima ilmaha lifekooda ka jira bugaagaad usoo duurtid oo kala duwan sida haddii hooyo ay uur leedaho ilmo kala soo socdaan waxaad ka dhigaysaa akhriska mid kaas khuseeya waxaad samaynaysaa buugga inaad uu noqdo wax micnaha jadwalka aad gelisid taas way tallaabada ugu horeysa jadwalka inaad gelisid wax akhriska iyo ilmaha u sheekeyntooda saasay aniga saasaan ku bilaabaynaa buraaqo
maryan arrintaas aada ayay muhiim u tahay aada iyo aada i think hadda koorna mar waa u taataabana u malaynayaa inay jadwalka markasta akhriska la geliyo oo akhriska ilmaha number kow looga dhigo waxaan kuu soo rabay marya inaan kaaga soo qaado hadda sentarada qaarkood aya aan tagtago oo dadka waddankan ay leeyihiin bannaanka waxay dhigaan bahal oo buog boogshaaf camal ay u sameeyeen waalidiinta ee waalidiinta leeyihiin buugtan guriga u qaata ilmahina u akhriya waana buugag badan marka waxaa jiro checkin iyo check outka buugaas waa walka meesha saxiixa buugtuu qaadanaa cunuga usoo akhrisanaya wuu soo celinayaa marka taas waxay caddeynaysaa inay buugtu aad akhrisku aad u muhiim u yahay ilmaha in jalkerkana loogu akhriyo gurigana waalidka ugu akhriyaan like sidaa sheegtay marin akhrisku ma aha buuggeena akhrisid qisooyinkeenii sheekooyinkeenii annaka nolosheeni kasoo sheekeen intaa la fariisana hadda koorsa anaa dhacday taasna akhriskii ayay la mid tahay waanad ka hadasha marintaas aad iyo aad sidaad leedahay duraaqo waxaad ka hadlaysad oo ah ilmaha in xataa banaanka bugaagta la dhigay waa arrin cajiiba maxaa yeelay waxaa lagu dadaalayaa ilmihii inay buog ay access u leeyihiin haddii aniga markaan koray tusaale ahaan soomaaliya library ma jiro haddana ilaa haddana ma jiro waagaan aniga koray waxaa jirtay sheekooyin joogta ah oo socday ayeydey way sheekeyn jirtay gurigeena dhexdiisa sheekooyin baa ka socday dariska sheekooyinkooda sheekada waxay ahayd waxaan dhammaanin oo joogta ah waxaan garanayaa hadda ilmahayga waxyaabaha nooga sheekeeya waa markii aniga aan yaraa sidaan iri waxaa laiga sheekeyn jiray marka adiga powerka aan leedahay macalin ahaan iyo waarid ahaan wuxuu waxaad gacanta ku haysaa xigmad aada u weyn oo ilmaha dhisi karta oo ilmaha waxbari karta marka waxaa muhiima annaga ilaahay awooddaasuu na siiyey ilmahana waxay noo arkaan qof weyn oo aad wax walba u qaban kara inaan taas u isticmaalno inaan si joogto ah aan wax ugu sheeko u sheegno waxna ugu akhrino marka haddaan ka hadalno se brooqa sida hadda leedahay ilmaha waxaan samayn karnaa librariga oo kale inaan geyno ilmaha aad dhashay iyo ilmaha kaleeto oo daryeelshid waxaa la sameyn karaa jadwalka in la geliyo in intii la socdo marmar ama gaariga la qaato ama baska la qaato ilmaha librariga la geeyo xataa qaarkooda soo kacay library card loo sameeyo waxaad bilaabi kartaa baaskada yaryara ama baaquli ballaaran oo kale ama shelf inaad bugaag kala duwan aad soo iibsato ood kurido aniga bugaagta waxaan kasoo iibsadaa meesha saverska la dhaho ama goodwellka bugaag aada u fiican laakiin aada u jaban oo lacag badan kaa gelayna xataa buugtaan akhristo listigeyga intaan ku qorta xaggan kasoo aan fiirfiirshaa fiirfiirshaa bugaagaan raba xaggan ka akhristaa xaggan kasoo gataa marka waxaad samayn kartaa space joogto ah oo bugaagta aad ay ku yaalaan waxay noqon kartaa meesha ilmaha ay ay inta badan meelaha quiet areada ku cayaaraan meeshay ku nastaan bugaag kala duwan khasab inaad samaysid meel ay ku yaalaan waa muhiim ilmaha inaad tirada kaala eegta bugaag bugaan akhrina kaala dooro inay bartaan taas laftigeeda waa wax aada muhiim u ah intaa kadib waxaan oran karaa ilmaha adiga lafsada nafsadaada excuse me waxaa jira waxyaabo aad samayn karto oo ah markaad wax akrinaysaan strategiga marka laga hadlo inaad leedahay wakti distraction uusan jirinee xilli degan dadka waaweyn markay sheekeynayaan centerka ama guriga inay og yihiin waa waktiga ilmaha wax loo akhrinayay oo distractionka iyo hadalka iyo noiska gadaal ka socda la yareeyo hadduu jiro cajilad ilmaha ama television ama program socday waxaasoo dhan inay noqoto wax watiga waktiga ilmaha wax loo akrinayo la yareeyo waxyaabaha sidee kaleeto oo strategy kale maxay tahay haddaad tiraahdid waxay noqonaysaa haddaa marbaan sheegay bugaagta ilmaha khuseeya inaad u soo doorto waktiga hadday tahay iskuulka ay bilaabi karaan inaad soo qaado dambiil dhan intaad librariga tagto bugaag badan oy fiirfiirin karaan oo loo akhrin karo oo ku saabsan iskuulka bilowgiisa hadduu ilmaha ilig ka dhacayo haddii toilet training ay ku jiraan books oo oo ilmaha khuseeya noloshooda haddii sidaan dhahay hooyo uur leedaho baby soo socdo haddii guriga laga guurayo guri kale la degayo haddii waxyaabahaasoo dhan waa fursad ilmaha fahamsiinaysa marxaladahay marayaan aad iyo aad ugu fiican intii intii micnaha la qiyaasi karo way way u fiican tahay marka haddaay waxaan waxaad dehaysay bureekho meelaha markaad tagtid inta badan jaalkeerada waxaad dehaysay haddaan si fiican kuu fahmay waxaad waxaad dehaysay wax akhriska oo kale maybe inaan gaar uga hadalay inaysan ahayn culture ka jira mararka qaarkood ama guriga ama ama jaalkerka maxay kula tahay saas wax yar maka maka sheegi kartaa waxyaabahaad aragto
oo jaakiradeena annaka oo soomaalida soo ma aha wallaahi marina annaka saa sheegta xoogaa library wadankii maana ku haysan thats why aan exampleka hadda u bixiyey oo aan dhahay tusaalahaanta u bixiyey santarada kale ajanabiga markaad aadid waxay haystaan like galaaskii wuxuu haystaa bookshelf buugta meesha ilmaha buug looga aqriyo intaas kaliya kumaysa harinay bannaankana buugag badanay dhigeen oo waalidka cunug asaa dooranaya wuxuu le buuggaanaan rabaa buuggii qaadanayaan way soo celinayaan marka jaalkeradeenna buugag waa taalaa laakiin waxaana arkin connectionka macalinka markuu buugga u aqriyo waalidkana la siiya opportunity la dhaho adigana waa kana buugga cunuga u akri ama buugga muhiimadiisa waa kanaaye c ma fahamta marin waxaan ka wada like connectionkaas baa naga maqan oo laisku xiriiri lahaa macalinkii iyo waalidkii xagga anigana buug baan u akriyaa adigana hoo buugtaan ka qaado
waa runta inta badan waxaa jira waxaan la yirahdo family involvement oo kale i think inay muhiim tahay parentiga iyo dadka idin imaanaya oo waalidka ilmahooda way jecel yihiin waxay rajeynayaan ilmahooda inay horumaraan oo waxbartaan readingkana aasaas buu yahay waxbarashada iyo hadalka ilmaha lala yeelanayo wax loo sheegayo wax loo akhrinayo marka waalidka laftigiisa fursad bay u tahay iyo cilmi horle inaad u sheegtaan waxaad idinka baranaysaan aqoonta leedihin idinka professionalka ah marka waxaad sidaad leedahay bureeqo dabcan waa muhiim waa xilna saaran ilmaha inaa uga waaridka inaa u sheegno muhiimada akhriska muhiimada sheekada u sheegida waaridka hadda waa mashquul soomaaliya waaridka saan mashquula ma ahaan jirinin laakiin hadda waa mashquul marka inaad u sheegto waxaa muhiima waqti in la siiyo ilmaha akhriskood inaa u sheegto ilmaha caqligooda inuu akhriska dhiso iyo sheekada loo sheego ilmaha inuu ka dhiga mid waxbarashada jecel mid riirinka jecel dadka wax akhriyaa runtii dad waaweyn markay yihiin xataa waa ka aqoon badan yihiin qofkan wax aqrin waa qof adduunyadii qaybo badan oo kala duwan ka ka yaqaana marka sidaad leedahay ilmaha waa in waaridka la wacyigeliyo oo la yiraahdo riirinka muhiimadeeda waa saas guriga markaad joogtaan buuggaan qaada la fiirfiiri sheekooyin uga sheekee iyo waxyaabaha lamidka ah
marian hadda waxaa jiro librariyaasha hadda waa aragtay way qorxiyeen sanad kastaba moogtaa adduunku waa sii casiriyoowayaay hadda librariga aad bay u casiriyeeyeen library waxaa jiro iska daa buugagtiya tooyaashii ilmaha aytamayaashii ay ku cayaari lahaayeen dan ay u sarabgaleen sidii qol jaalkeer camal ay ka dhigeen cunuga ilmaha yarkaa u xirban inay u xisaan librariga ay imaadaan ay akhriyaan marka markaad meeshaas aan librariga aadno waxaad arkaysaa dadkii wadanka u dhashay oo hal buug soo celinayo way soo akhristeen buugagtii mid kalea leeyahay qofkiiba hal buug ha qaato oo aan u akriyo buuggaasay qaadanayaan haddana wiig ka bacdi haddana buuggii waa la soo celinaa marka even ilmaha la siinaya optionkaas ay hal buug ku qaataan ay soo akhriyaan haddana soo celiyaan waxay siinaysaa jaceyl xagga akhriska jaceyl sida buugta loo akhriya ayay jeclaanayaan so marka annaka saa sheegtay marin mar kalena waa ka hadlaynaa waalidka ini waxa waaye waa run waalidkan biziba biziba aada loo yahay sida xagga iyo hadda sida wadankeeni inta isku mid maaha inta waalidka iyo aad bayuu bizi u yahay shan iyo lix ilmooda ka daba ordeen so sometimes maba heshaba laakiin way fiican tahay as a childcare provider inaa siisid waalidka optionkaas oo like librariga sabdiga ilmaha geha xataa librariga gurigiisa u dhow iyo mamararkay wax haystaan ay sii ay ay u sheegaan like librarygaasaa kuu dhow sabdiyaasha waxaasay qabaan axadda waxaasay qabaan ilmaha gee waa u fiican tahay hadda waxaa jirto brooklyn park kuwa gabdho moonga waxay ku sameeyaan play and land waxa la yiraahdo brooklyn park kaliya maaha xataa st pauli waa ku yaalan play and land maalmo ayay leedahay marka taasoo kale waalidiinta oo xaafadahaas degan inaad intaad usoo print garaysaa dhahan maalmahan libraryga kuu dhow play and landka inay sameynaan ilmaha waxaa waaye play and land micneeda waxaa waaye cayaar oo waxbaro waa akhriskii buugagtii waa lala cayaartii ilmaha marka taas inaan xoogaa aan dhiir waalidiinta u dhiirigelinaa hadday noqoto aniga as a childcare provider keligay shaqo ma qaban karo waana labadan isla qabanaa miyayse ahayn maryam waa inay waalidkii ayaga isla qabtaan
aad iyo aad waaridka iyaga investmentigooda ugu weyn oo loo dadaalayo oo waarid kastoo soomaaliya waxa ugu ay haystaan oo ugu qiimaha badan oo rajada nagu jirto ugu badan waa ilmaheena iyo mustaqbalkooda waa ku faraxnaa waa sugaynaa dadka waxay geeyaan ilmahooda meelaha wax lagu lagu xisaabta looga caawiyo markay weynaadaan waxaa intaa laga daba socdaa meelaha ilmaha iskuulka markay kasoo baxaan homeworka looga caawiyo runahaantii ilmaha wax loo akhriyo waxbarashada aasaaskeeda xataa xisaabta waa akhriska bugaagta xisaabta hadda waxay u badan yihiin qoraal xisaabta keliya solutionkeeda hadda lama sameeyo marka ilmaha wax loo akhriyo oo akhriskaiyo qoraalka ka dhisan yahay waxbarashada dambe waa u fiicnaanaysaa uma baahanayaan inay habsaamaan ma dhacayso inay iskuulka ka habsaamaan maxaa yeele waxay fahmayaan waxbarashadii iyo akhriskii wax walba u fudud waxaa jira dad jaamacado gala laakiin aan fahmayna waxay akhrinayaan maxaa yeelay waxaan comprehensionka la dhaho qofka luqadii hadduu akhrinaya laakiin aysan ka dhaadhacayna waa habsaan iyo iyo nasiib daro waxaasoo dhan waxaa caawiya ilmaha markay yaryihiin xataa markay dhashaan dhabta intii lagu qabto bugaagta in la tuso kelmadaha farta in loogu taago sawirada waxaasoo dhan waxaan rabaa inaan librariga wax yar ka iraahdo ilmaha librariga bugaagta labadii wiigba marbaa marbaa la celiyaa hadda waxay gaareen heer aadan celinayn laakiin horey sistamka lagaaga cusboonaysiinay librariyada hadda ma laha badankood canshuur ama fii in lagaa qaado marka wadanka markuu yahay wadan dimuqraadiyada waxyaabaha aasaaskua waxay tahay in la haysta library waa waxyaabaha ugu muhiimka ah oo sababteeda tahay xaafad walba library inay leedahay maxaa yeelay society ama ummadan wax akhrin waa ummad jaahilnimo bay ku soo baxayaan marka dambe marka raalli ka ahaada marka waxaa muhiim ah librariga oo kale waxay noqon kartaa basket in la dhaho ilmaha librarian bilaabana waa inaad ilmihii aad siiso akhris joogtaa inuu bilaabanayo aad wargeliso jadwalkeedna inuu soo gelayo akhris joogtaa mararka qaarkood waxaa la waxaa la dokoreed garaysta aniga ilmahayga saasaan aan aan u sameyn jiray ilaa haddana nafsadeyda iyo ilmahayga waxaan jeclahay boorso gaar ah boorsada librariga inaan in haddii la dokoreed gareeyo haddii qalimaanta maryaha lagu lagu qurxin karo qalimaan haddii stikare lagu dhadhajiyo haddii la dhal dalaaliyo markaas waxay noqonaysaa wax special oo library bag aad qaadanaysid oo bugaag badan aad soo qaadanayso laba wiig haysanayso haddaadan ahayn qof akhriska u bartay ama luqada ingiriiska wax ku akhrin haddaa sidaan aan ka hadlaynay waxaad samayn kartaa waxaad samayn kartaa calashaan inay inaad ingiriis inaad iyadoo tahay soomaali intaad isha mariso soomaali aad ugu sheegto sheekada aad masasho aad adiga luqadaada aad isticmaasho waxaan ku talinayaa ilmaha inay aada muhiim u tahay meel in loo diyaariyo ay tagaan xataa ay ku fiirfiirsadaan bugaagta keligood meesha wax lagu akhrisan karo meel comfortabla sometimes pillow ama ama dabcan hadduu jiro busto dhulka loo dhiga ama carbid comfortable ah barkimo inay tahay meel degan oo oo ay jecel yihiin in wax loogu akhriyo ilmaha hoosta markaad gashatid haddaad dhashay iyo haddaadan dhalininba aad soo dhaweysatid iyadana akhriska way sii fiicnaynaysaa way sii jeclaanayaan adigana nasashay ku tahay qofka ilmaha wuxuu akhriyay markuu ilmaha u akhrinayo sheekooyinka inta badan marka la qorayo caruurta caruurta keliya looma qoro qofka weyn xataa waa loo qoraa maxaa yeele waa sheeko inaad ku dadaashid sidan haddaay eri inaad distractionka aad aad iskaga ilaalisid ujeedadana inay tahay inaad samaysid meel degana wax lagu akhrisan karo riidinka laftigeeda inaad ka dhigtid wax la xiiseynaya codkaada marna kor u qaadid marna hoos u dhigtid waxaasi waxaas baa jiri jiray maogtahay wixii dhacay saasuu yiri markaasuu halkaa ka soo baxay maogtahay markaas qofkii kale bahalkii wuxuu sheegay codkiiod kale babedelaysa way xiise gelinaysaa xusuustoodana way ku reebeysaa inay xasuustaan waxaa kaloo strategy kale waxay tahay inaad joojisidood su-aal weydiisa maxay kula tahay markuu libaaxi saas u booday muxuu samayn doonaa muxuu yuu ceersan doonaa sheekada inaad su-aala ka weydiisid waxay siinaysaa xataa luqad barashadooda iyo iyo inay warka ay bartaan iyo sida hadalka looga maarata wax loo masali karo wax looga celin karo waxaasoo dhan bay ku caawinaysaa waxaa muhiima bugaagta hal mar keliya inaadan akhrin laakiin aad ku celcelisid maxaa yeelay sheekada lagama bogan karaa hal mar ah inaad ku celcelisid same book inaad ku celcelisid u akhrisid marka dambe iyagaaba sheekada sheegaya maxaa la yiri marka halkaa lasoo lasoo gaaray muxuu yiri kaas waa lagu celinay iyagii baa garanaya buuggii ilmihii iyagoo wax akhrin karin bayba baranayaan akhriskiisi maaha inay akhrin karaanoo kelmadii ay eegayaan laakiin sheekadii bay yaqaanaan waxa kale waxyaabaha kaloo la sameyn karo waxay tahay inta badan ilmaha haddaad tiraadid buug su-aalo kalimahee ka sheekay stooriga hadduu saddex jir yahay hadduu laba jir yahay hadalka inta badan markay bartaan ilaa waktiga ay hadalkooda ilaa saddex kelmadood afar kelmadood waxay yirahdaanba muxuu waxaas yiri iyagoo sheekadii oo dhan sheegana waad weydiin kartaa waxaan kusoo gabagabeyneynaa muhiimadda inay tahay inaad samaysato jadwal akhriska aad si joogtaa u samayso inaad u samaysato bugaag kala duwan iyo sheekooyin socda ilmaha inaad la yeelato inaad jacayl ku beerto ilmaha inay inay inay akhriska iyo sheekooyinka ay tahay waxay xiiseynayaan sababtan waxay tahay ilmaha luqadooda way dhisantaa marka wax loo akhriya maskaxdooda way ku kortaa xiriir wanaagsan bay la yeeshaan qofka wax u akhrinaya waxyaabaha kale oon oranayo faa'iido inay leedaha waxay tahay inaad isticmaasho kelmado fudfudud kelmado aada u fudfudud oo soo noqnoqonaya inaad kelmadahana ku celcelisid si ay si ay u fahmaan si joogtaa ilmaha waxaa oran kartaa ku celi intaad imitation samey hadalkaana ku celi maxaa liri markaasaan waxaa booday cunugii cunugii sheekada uu ku jiray baa cunugii baa bowday ilmihii markaasay kor kasoo baxeen kor bay kasoo baxay sameeyeen kor bay fuuleen markaas uu soo degtay sheekadii baad oranaysaa kusoo celceli burooqa ma raba inaan hadalka dheereeyo laakiin waxyaabahaas waa waxyaabaha strategiyada ugu muhiimsan oo ilmaha
hal wax oo aad aada muhiima uga hadasha ayaan rabaa hal mar inaan ku daro waxaa tiri ilmaha inay haystaan waayo quiet area meel ay fadhiistaan santaradeena oo jaalkiradeena family jalki ama centerka wallaahi haddaa aadid tooyaal alaabo qurux badan baa u taalo every time uu qof ajanabiga santaradeena aado uu ka qaado class comment fiican u ka bixiyaa like wax kasta waa haysanaa laakiin waxaa u moodaa waxa kaliya aana anaka aana weli fahansaneen waa quiet arealkaas ma qabno haddaan jaalkeerada nahay you know dadku inay fahmaan muhiimadda ay tahay meel yariisa cunigani loo aas-aaso uu buug ku akhristo sida libraryga camal pilo bay u dhigaan soft animal bay ag dhigaan buwagti bay ag dhigaan meeshaas cuniga wuu ku nasanayaa wuuna ku akhrisanayaa wax ina meel gooniya ee uu leeyahay uu wax ku akhristo xagga jaalkeerka ah
waxa weeyaan qolada d h ska la dhaho waa laydin qofka senterka iyo gurigaba waa lasoo fiiriyaa waxaa laga eega qalabka inay haystaan bugaagta inay haystaan laakiin calashaan way dhici kartaa inuu senterka haysto buug badan iyo tooyo badan waxaa muhiima runtii kalmad kelmadda oo aan rabo inaan ku inaan inaan madaxa lagu hayo waxay tahay inaa macalinkii iyo waaridka xataa inuu fahamsan yahay hadduu boombale ay taalo meesha boombaladan maxaa loo isticmaalaa sababta loo haysta maxay tahay siyaabahee loo isticmaali karaa haddii kale waxay noqonaysaa wixii alaabta wax meesha ku sharaxan ka waran dharaad haysata laakiin aadan xiran soo maaha koloosadkaada haddii ka buuxaan dhar badanood haysato laakiin aadan marna xiran waxaa muhiima inaan kala shaandheyno inaan kala eegno sababaha qaar winterka la isticmaalaya qaar samarka la isticmaalaya micnaha wixii aad haysatid waa inaad isticmaalaysid haddaadan isticmaalin nasiib darro weeyaan maxaa yeele bugaag way taalaa sidaad leedahay buraaqa sidaad hadda aad leedahay tooyo badanoo wanaagsan oo lacag badan la geliy way yaalaan laakiin waa inaan aqoonteena dhisno jadwalkeena gelino inaan iskuliga duwano ku tashano inaan isticmaalno resourceskan haysano taas runtii waa muhiim
maryan aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay ihope barnaamijkan inuu jaalkeeradeena jaalkeerada providerska uu anfaco ay dhegeystaan waxyaalo barnaamijyaal badan oo ku saabsan family connection oo buugagta mo way soo socdaan waa sii wadeena aniga maryan marka maryan waxaan ku xireyno ma jirtaa message oo aad bixin lahayd oo aan ku xirno
waxaan oranayaa reid reid reid ama sheekee sheekee sheekee sheekada ma laga bogto lagama dhammaado xusuus bay reebtaa qalbigeenay ku reebtaa saan dhahay adinka oo dhanna waad fahmayseen sheekooyinka nalooga sheekeeya weligeen waa wax waa waxaan xasuusano ilmahanaan uga sii sheekeynana marka akri ilmaha joogto ugu akri joogto ugu akri sheekada joogto ka dhig aniga intaasaan intaasaa dardaarniga
waa mahadsan tahay maryan adinkana waa mahadsan tihiin waa noo mar kale
Thanks for listening. For more resources, visit us at inclusivechildcare.org.